soomaali maxamedey inaa ii soo gargaartiin dal iyo dibad wixii joogo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaan sideed sano waan jiifaa sideed sano waan dilina dhexyaalo afar sano waa afar sano iga dhexyaalo war walaalay ma ii soo kaalmo karti kaalmiyo duunyii kaalmaha qaraa loo baahan yahay sahra maxamed cumar waa hooyo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa muddo sideed sana la xanuunsan cudurro halis ah kadib markii ilmo caloosheeda ay ku dhinteen iyadoo tan iyo waqtigaasi xaaladeeda caafimaad ay si xowli ah usii daciiftay islamarkaana haatan ay la ildaran tahay barar jirkeeda oo dhan taasi oo sababtay in ay noqoto dhulyaal aan socon karin hooyo sahar waa haweeney danyar korisa lix caruur oo agoon ah kuwaasi oo iyada ku tiirsan dhammaan noloshooda sida cuntada xirashada iyo waxbarashada hooyo sahra maxamed cumar ayaa raadiyo beerula ugu warantay dhibaatada haysata iyadoo bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka ka codsatay in gurmad lala soo gaaro maxamed cumar oo la yiraah oo maamo soomaaliyeed ah waxaan jecla hadduu alla yiraahdo inaad soomaali maxamed ay ii gargaarto gargaarka allah fidiyo qof bilo aadan ma fidi karo alxamdulilah alshukri allahan ku madina ku mahadina nafar kaloo ku mahadina ma laha inta soomaali ah oo adduunka dil iyo dibidba ku nool waxaan jecla inay gurmad gargar ah ay i siiyaan hadduu allah waxay kasoo qaadaa bilo aadan kasoo qaada maa ah hadduu maxaa ii kuu sheegaay anigoo maxaa dhahay cawiyo casar ooynaayo oo meel jiifo aan istaagi karin oon kaada u kici karin meelaan aadi kara ma jirto abartayna waa iska tabar daran tahay anigana waa kab jiiftaan ahay aniga waa iskaga xoogsanay laba cunug oo agoon ah aa iskaga xoogsanay ummadda islaameed utul maxamed eh ee shahaadani laa ilaaha ila llah dhehayso maxamedan rasuulullah dhehayso ilaa waxaan ku baryey siyaada ka baryey xanuunka i haayo anigoo ilmo dilin ah oo ilmo dilin ona calaasha iigu jiraan waxaan ilaahay ka baryaa ilaahay waxaas xugme ay taladayda taallaa taa waa tii ilaahay tala ilaahay mid aan saaran ma aan saaran ilmo agoonoo labadaydana waa garab fadhiyaan ninka iyo ma noolo adduunka ku nool wuu dhintay alxamdulilah alshukri anigoo furo toddoba afartan iyo saddex kow iyo toban afartan iyo toddobo nambarkayga waa kaasa ninkii wax ugu soo cawaansanayo oo ilaahay iigu talagalo inaas wax ii soo dhiibo waa qof soomaaliyeed waa qof walaashiin eh waa qof naafe eh qof daaweynaya aan lahayn qof ay u tegaysa aan lahayn tala alla waa fuushe furahayga waa toddobo afartan iyo saddex kow iyo toban afartan iyo toddobo xaaladda hooyo sahra maxamed cumar waa mid naxdin leh oo mudan in si deg deg ah looga falceliyo maadaama ay tahay hooyo danyar oo aan awoodin inay tagto goobaha caafimaadka si ay u hesho daawooyin